بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحلقوري رضي الله عنهما قال وحل صليت مع رسول الله وحلتك رسولك إلهي ragcatayni laba ragcadood qabla duhri duhur horti wa ragcatayni iyo laba ragcadood bacda aljumcati jumcaha dabadii wa ragcatayni iyo laba ragcadood bacda almaqribi maqribka dabadii wa ragcatayni iyo laba ragcadood bacda alcishaai salaada cisho dabadeed wa fii lafdin faama almaqrib maqribka miya waalcishaa iyo cishaha iyo waljumuca fa fii beytihi gurigiisu ku tukan jiray wa fii lafdin lilbukhaariy lafdi kale oo bukhaari uu leeyahay waxau ahaa ana bna cumar qaala waxau yidhi xadahatnii xafsatu xafsa ayaa iga warrantay ana annabiya sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay kaana yusallii sajdatayni sajdatayni ay ragcatayni laba ragcadood ayaa uu tukan jiray khafiifatayni oo fudud bacdamaa yatlucu alfajru waagu markuu dilaaco dabadeed wa kaanat saacatun laa adkhulu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama fiihaa waxay ahayd wakti aanan rasuulka u gelin calayhi asalaatu wasalaam saacaddaas xadiidkana waxa uu ka warramayaa salaadaha sunnayaasha ah salaadaha sunnayaasha ah ayaa uu ka warramaya marka salaadaha sunnayaashihina waa anwaac waa noocyo kala duwan waxaa ka mid a salaado sunnayaaloo la yidhaahdo rawaatib oo rasuulku uu daa'imay calayhi salaatu wassalaam ouna ka tegin salaadahaasi fii safarin walaa xadar hadduu musaafir yahay iyo haddii uu yahay markaa qof joog yani mid negi ah oo jooga oo musaafir aan ahayn intaba kamu tegin salaadahaas waxaa ka mid a salaada subax labada ragcadood ee ka horeeya ayaa ka mid a yani rasuulku waa daa'imay calayhi salaatu wasalaam marka waa rawaatib uu daa'imay hadduu musaafir yahay iyo hadduuna ahayn labadaba waxaa kale ka mid ah qaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la yimid oo uu daa'imay marka uuna musaafirka una ahayn fi lxadar duuna asafar markuu joogo ee una musaafirka ahayn buu daa'imay laakiin markuu safarka u baxo waa ka tegi jiray waa salaadahaas sunnayaasha rawaatibta ee kale weeyaan duhurkii labadiisa ragcadood ka dambeeya ama ka horeeya maqribkii iyo ceshihii kuwaas waxaa kale ayaguna ka mid a salaado sunnayaala oo waqtiyada qaar uu tukada rasuulka calayhi salaatu wasalaam una daayimin marka anwaacda noocaasiya ayaa ay leeyihin waxaa jira salaado sunnayaala oo mutlaqa oo la sii daayay iyagu wakti muxadadaba aan lahayn wakti muxadadaba aan lahayn si kaleba hadda loo qaybiy waxay u qaybsamayaan laba qaybood salaado sunnayaala oo qaad leh ama wakti muxadada leh iyo salaada sunnayaala oo wakti muxadadaba aan lahayn salaadaha sunnayaasha ah ee waktiga muxadadka aleh waxaa ka mid ah salaadaha rawaatibta la yidhaahdo salaadaha rawaatibta la yidhaahdaana waa salaadaha raacsan ee la socda salaadaha faralka ah ama ka horeeya ama ka dambeeya salaadaha faralkaabay markaa la socdaan rawaatib baa la yidhaahdaa waktiga muxadadkana waxa weeyaan salaaddii faralkeed markay soo gasho waktigeedii ayaa laga horraysiinaya ama laga dambaysiinayaa markaa saas wakti u yeelanaya waxa kale ka waxaa kale ka mid ah salaadaha waktiga muxadadka ah leh ee sunnayaasha ah salaada duxada la yidhaahdo oo waktiga barqadii la tukada iyadana waxaa ka mid ah salaada salaatuleilka la yidhaahdo oo iyadana habeenkii la tukado marka waxa ay leeyihiin wakti muxadada bay leeyihiin oo salaatuleilkii maalintii la tukan maayo duxadiina habeenkii la tukan maayo salaadaha rawaatibta aana la tukan maayo awqaaddii ay joogeen salaadaha faralka wakti aan ahayn marka waa salaado sunnayaala oo wakti muxadada leh waxa kale ee jira salaado sunnayaala oo mursala ama mutlaqa iyagu waktiba aan ku xidhnayn oo qofku uu tukanayo wakti alle waktigii uu doono marka sunnayaasha waxaa idhahdaa sunna mutlaqa baa la yidhaahdaa haddaba xadiidkan waxa uu tilmaamayaa oo uu sheegaya salaadihii sunnayaasha ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu daa'imay ama salaadihii sunnayaasha ahaa ee rawaatibta ahaa sallaytu maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam ragcatayni qabla duhri markaa markuu le sallaytu maca anabiyi maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku daba xidhay ee wuxuu ugala jeedaa fii suxbatihi nebigu la saaxiibay calayhi salaatu wasalaam uu la socday deetan rasuulkaa tukaday sala allahu alay salam isagu laakiin maaha micnaheedu inuu ku daba xidhay labadan ragcadood oo rasuulkuna u imaamu ahaa isaguna uu ahaa ma'muum laba ragcadood duhurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya halkaasi markaa waa afar jimcihii laba ragcadood ka dambeeya markaa jimcuhu isagu dhe halkii duhurka ku jiraaye balsabahalka hala tiriyo laba ragcadood maqribka ka dambeeya iyo laba ragcadood cishaha ka dambeeya halkaasna waa afar iyo afartii hore sideed iyo laba ragcadood salaada subax ka horeeya waa toban tobankaa waxaa la dhahdaa rawaatib baa la dhahdaa rasuulku wuu daa'imay calayhi salaatu wasalaam kamuu tegin qaarkoodna xataa isagoo musaafira buu ilaalin jiray waxaa ka mid ah salaada subax labadeeda ragcadood labiyo tobanna way noqdaan oo suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka maalintii tukada labiyo toban ragcadood oo aan faral ahayn bana allaahu lahu baytan fi ljannati ilaahay jannada wuxuu uga dhisaa guri buu uga bineeya oo uga dhisaa labiyo tobankaasi halka duhurka iminka ragcatayni qabla duhri unbaa afar noqonaysa afar baa laga horraysiinayaa salaadii duhur labana waa laga dambaysiinayaa afar iyo laba waa lix salaadii maqribna labaa ka dambeeya waa sideed salaadii cishana labaa ka dambeeya waa toban salaadii subaxna labaa ka horeeya waa labayo toban labayo tobankaa ragcadood oo labayo tobankaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka daa'ima man saabara calayha qofka laazima ee daa'ima waxaa loo dhisaa guri waa looga dhisaa jannada marka labayo tobankaana waa noqdaan tobankaana waa noqdaan wa ragcatayni bacda aljumcati salaada jimco marka la tukadana laba ragcadood baa ka dambeeya oo sunnaa oo rawaatibtii ah oo yani la daa'imayo laakiin jimcaha waxba kama horeeyaan yani salaad sunno ah oo ka horeysaa ma jirto rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu tukanin saxaabaduna may tukanin aan ahayn qofku markuu maalinta jimcaha masaajidka yimaado waxaa isaga u sunnaa u mustaxaba inuu salaad tukado intuu doono salaadii sunnaheedu mutlaqaynu sheegaynay iyadu markaa aan tiro mucayanana aan lahayn oo xadidan aan lahayn wakti muxadada taas buu tukanaya hadduu aroortii hore soo kallaho waa wadayaa un ilaa intuu imaamku ka soo gelay markuu imaamka ama khaiibku uu soo galo masaajidkii buu salaadii jaraya taase iyada waa sunno mutlaqoo la tukanayo iyo qofkii masaajidka soo galay taxiyatulmasjidkii tukanayay maalinta jimcaha ahayd ama ha noqdo imaamka oo khudbadaynaya sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa usoo galay isagoo khudbadaynaya masaajidkuu soo galay dabeetana uu iska fadhiistay wuxu uhi miyaa tukatay su uhi maya qum fasalli ragcatayn kac oo tukay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin laba ragcadood oo sunno ah oo marka waxa weeye sida laba ragcadood ka dambeeya oo kale ah oo ka horeeya salaada jimcaha ma jiraan haddii la yidhaahdo soka rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam bayna kulli aadaanayni salaa labadii yani aadaankii aqimitaan kasta waxa udhexeeya salaad la tukado aadaan kasta iyo aqimitaanki waxa udhexaysa salaad la tukado yani marka la adimo intaan la aqimin laba ragcadood bala tukan karaa markaa tan iyo taas mayna isku mid ahayn bayna kulli aadaanayni salaa halkan waxay kaga duwan tahay kuwa kale jimcuhu marka la adimo adimitaankii aqimitaanka waxa udhexeeya khudbadii khudbadda in la dhegeystaana waa waajib khudbadda in la dhegaystaana waa waajib in lagaga mashquulo maaha shay sunnaa laba ragcadood taas waa qodob qodobka labaad marka la adimo ee la aadaamo jimcihii khaiibku yimaado marka la adimo ee aadaanku u dhameeyo rasuulku khudbadda waa qariyi jiray saxaabadana cidimay kici jirin oo may tukan jirin haddii la yidhahda salaada jimcihii laba aadaan bay leedahay labada aadaan baa loogala jeedaa dee xadiidkii ma soo gudagelayso xadiidka marka la beyna kulli aadaanayni labada aadaan waa aadaankii aqimitaanki marka in la yidhaahdo aadaanka iyo aqimitaanka loo dhexaysiinaya lakiin haddaa la yidhahdo labada aadaan aadaanka hore iyo aadaanka dambe loo dhexaysiinayaa daliilku yani daliilu noqon maayo xadiidka waayo xadiidku wuxuu sheegayaa aadaanka iyo aqimitaanka taas oo qodob qodobka labaad salaada maalinta salaada jimcuhu hal aadaan oo keliya un bay leedahay hal aadaan oo keliya un bay leedahay rasuulka cahdigiisii sala allahu alayhi wasalam aadaan keliya ayaa jiray oo markuu khaiibku soo galo ee mimbarka uu fuulo rasuulka alayh salaatu wasalaam dadkuu khudbadan jiray markaas markuu dadmimbarka fuulo dadka uu salaamo ayaa la aadimi jiray marka aadaan iyo aqimitaan keliya un bay lahayd sida salaadaha kale oo kale waktigii abubakarna saasay ahayd waktigii cumarna saasay ahayd cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waktigiisii ayaa dadka ay bateen dadki markay farabateen yani aadaankii waa gaadi waay marka la adimo dabeetana waxa uu sameeyey guri uu ku lahaa suuqa dhexdiisa ayaa la iman jiray wakti markaa hore muadinku iman jira markaasu dusha sare dusha sare ayuu fuuli jiray dabeetana waa ka adimi jiray si dadka loo ogeysay ina salaaddii soo dhawaatay waktigeeda oo ay u diyaargaroobaan oo suuqa ay ka tagaan oo xagga salaadda ay u kacaan oo nin waliba gurigiisii ama meeshuu ku meedhanayay soo diyaargaroobo deetana uu yimaado marka cillad baa keentay waktigii cumar waktigii cuhmaan cillad baa sababtay inuu aadaanka hore keeno isagu isaga aadaanka hore soo darisiiyey oo keenay sababta u keenana waxay ahayd cillad bay ahayd cilladduna waxay ahayd inay dadkii maqli waayaan aadaankii salaada jimcaha la maqli waayey oo magaaladii dadka magaaladina ay weynaatay dadkiina ay farabateen marka maadaama oo cilladaasi uu u jideeyey ama uu keenay markaa cuhmaan cilladaas marka meesha ka baxdo xukunkiina waa ka baxaya alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman maanta mikrofoonadii baa jira oo meel kasta waa laga maqlayaa aadaanka marka yani cilladii u cilladii keentay inuu cuhmaan uu soo darisiiyo aadaankii koowaad ama aadaanka hore meesha waa ka baxday taas waa qodob qodobka labaad saxaabadii waktigaa nooleed qaar ka mida way ku inkareen waxaa ka mid ibnu cumar waxaa ka mid a cali ibnu abi aalib cali isagoo kuufo jooga ayuu marka waxa weeyaan adimi jiray hal aadaan oo keliya marka maalinta jimcuhu salaada jimcuhu labadan aadaana midna uu horey midna uu dambeeyo waa hal aadaan oo keliya sida sugan ee rasuulkana ka sugan calayhi salaatu wasalaam lafdigan dambe uu leeyahay marka waa fii lafdin faama almaqrib waalcishaa waljumuca fa fii beytihi micnaheedu waxa weeyi salaada maqrib iyo salaada cishe iyo salaad labada ragcadood maqribka iyo labada ragcadood ee cishaha iyo labada ragcadood jimcaha waxa uu ku tukan jiray gurigiisu ku tukan jiray marka qof inuu gurigiisa ku tukado ayaa fadli badan salaadaha sunayaasha salaadaha faralkaa maya salaadaha sunayaasha waxaa fadli badan inuu qofku ku tukado gurigiisa waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari muslim ay soo saareen من حديث زيد بن ثابت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة صلاة وحأوه فضل بدن قف إنه قرقي سأكتك صلاة قرقي سأكتك ده يأوه فضل بدن صلاة فرلك أمرك لغا ريبه وصلاة فرلك أيضا مساجد كبه الله يمنى آه مركا salaadaha faralkaana masaajidkii baa lagu tukanayaa salaadaha sunnayaashana qofku inuu ku tukado waxa weeyaan gurigii baa fadli badan faralkiina waa masaajidkii sunnihiina waa gurigii sidaasu markaa saxaabigu uu sheegaya inuu salaadaha qaar ka mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tukan jiray gurigiisa marka ahlucilmigu aqwaal bay ku leeyihin halkaa qole waxay yidhaahdeen waxaa fadli badan in masaajidka lagu tukado qole waxay waxaa fadli badan guriga lagu tukado qole waxay yidhahdeen in la kala qaybiyo oo waxa weeyaan salaadaha maalintii oo kale lagu tukado marka waxa weeyaan masaajidka salaadaha habeenkiina lagu tukado guriga laakiin taasi ishkaalku wuxuu ka imanayaa jimcihii oo salaadii maalintii ka mid a jimcuhu waa maalintii de gurigiisu haddana ku tukada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka calaa ayi xaal sida xadiidkaasi tilmaamayo qofku inuu guriga ku tukadaa salaadaha sunnaha ayaa fadli badan salaada faralka marka laga reebo salaada faralka ayada masaajidka lagu tukanaya labada ragcadood salaada subax nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khafiifin jiray caaisha radia allahu canha waxay tidhi waxaan isweydiin jirnay faatixada miyuu akhriyey mise mu aqriyin yacni sida u soo koobay haddana waxaa soo aroortay oo muslim iyo keyrkeeda soo saareen abu hurayrana ka wariyeen radia allahu canhu inuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood arooriyo wuxuu akhriyay qul yaa ayuha alkaafiruun faatixada dabadeed iyo qul huwa allahu axad ibnu cabbaasna wuxuu yidhi nebigu wuxuu aqriyay ragcadda koowaad quluu aamana billahi wamaa unzila ilayna tii kalena wuxuu akhriyey aamana billahi washhad bianna muslimuun yani aayadahaasuu aqriyay marka calaa ayi xaal wuu khafiifinaya khafiifinta aadku usoo khafiifiyey ayaa culimmada qaar ka midii markaa sida markaa ibnu mulaqin uu sheegayo hadal yacni faham qalada bay ka fahmeen markaase waxay yidhaahdeen faatixadaba lama aqriyo faatixadaba lama aqriyo yacni faatixada muu aqriyin halka caasha leedahay waxaan yacni faatixada miyuu aqriye mise muu aqriye faatixada lamaba aqriye bay yidhahdeen ibnu mulaqin wuxuu leeyahy waa qalad waana khata waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka aan salaadiisa faataxada ku aqriyin falaa salaata lahu salaadbu ma lahalo salaad male xikmadda loo sharciyeeyey salaadahan sunnayaasha ah waa maxay ibnu daqiiq alciid waxa uu sheegay oo uu yidhi salaadaha sunnayaasha ah ee rawaatibta ah qaarna ay ka horeeyaan salaadii qaarna ay ka dambeeyaan xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirta waxa weeye kuwa salaada ka horeeya qofka salaada tukanaya yusallii naafilatan qabla alfariida salaadii sunnaha ahayd buu tukanayaa salaadii faralkahayd ka hor siuu naftiisii ugu diyaargareeyo cibaadadii oo ugu firfircoonaado waxaa laga yaaba qofku isagoo adduunyadiisi ku mashquulsan inuu ka yimaado deetna masaajidka u yimaado labadan ragcadood ee ka horeeya salaada faralka ah marka uu ku furfurto waxa uu helayaa nashaad iyo firfircooni waxa uu diyaargaroobaya cibaadada soo socota qalbigiisii ayaa faaruqaya oo wixii adduunyada ahayd buu ka faaruqaya sidaa daraaddeed baa waxaa mustaxaba in salaadii lagu furfurto biragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo khafiifa rasuulkuna calayhi salatu slam saasuu sameyn kara sida xadiiskan nagu taala taasi waa salaadii ka hor markaa salaadihii salaada ka horreeyey weeyaan salaada faralka ah kuwa ka dambeeya salaadii iyaga waxaa loo sharciyey ama xikmadda ku jirtaa waxa weeye qofku markuu salaadii uu tukado faralka ahayd waxaa laga yaabaa salaadaa faralkaa inay nuqsaan ay soo xasisho marka nusqaantaa soo xasishay salaadaa faralka ahayd ayaa lagu kabayaa oo salaadan sunnihii waxay kabaysaa salaadii faralka ahayd wixii uu ka tegey ee dhammaystiri lahaa uu ka tegay bay kabaysaa sidaa daraaddeed baa rasuulku wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam أwalu maa yuxaasabu bihi اlcabdu yowma alqiyaamati salaatu waxa ugu horeeya ee la xisaabinayo maalinta qiyaamaha addoonka waa salaadiisa weeyaan fain kaana atamahaa kutiba taama haddii uu dhammaystiray oo salaadu salaad dhammaystiran ay tahay salaadda faralka ahayd waxaa loo qorayaa inay taam tahay hadday markaas aynay taam ahayn oo dhammaystirnaynna qaala allahu tacaala lilmalaa'ika unduruu hal tajiduuna licabdi min tatawucin tukamiluuna bihi fariidatah ilaahay malaa'igta wuxuu ku odhanayaa bal fiiriya addoonkayga ma u helaysiin sunne lagu dhammaystiro salaaddiisa faralkeeda lagu kamilo haddii salaaddii faralkayd inay kaamil ahayn oo wax nusqaani soo xasishay waxaa loo doonayaa salaadihii sunnaha ahaa si lagu kabo oo lagu dhammaystiro salaaddii faralka ahayd marka xikmaddaas ayadana ku jirta salaadaha sunnayaasha ka dambeeya salaadaha faralka ah salaaddii faralka inay gudatay aada la timid nusqaantii soo xasishay baa lagu kabayaa ama lagu dhammaystiraya sidaas marka ahlucilmigu ay tilmaameen oo ay sheegeen can caaishata radia allahu canha qaalat lam yakun ma u ahayn rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa shayin min annawaafili shay nawaafisha ka mid a muu ahayn rasuulka ilaahay ashadda tacaahudan midhu minhu mid ka ilaalin badan calaa ragcatay alfajri labada ragcadood ee aroortii ashadda tacaahudan minhu mid markaasi ka ilaalin badan calaa ragcatay alfajri labada ragcadood ee subxii labada ragcadood sunnaha subaxa ka horreeya weeyaan wa fii lafdin limuslimi ragcataa alfajri labada ragcadoodee arooriyo khayrun min addunyaa wamaa fiihaa waxay ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa ku dhex jiraba ragcataa alfajri waa labada ragcadood subaxa ka horreeya sunnaha ah khayrun min addunyaa wamaa fiihaa waxa adduunyada iyo waxa ku dhex jira ee mataaca bay ka khayr badan yihiin way ka wanaagsan yihiin marka tacaahudku waxa weeyaan almuxaafadatu almuxaafadatu cala shay shaygoo la xifdiyo la ilaaliyaa la yidhaahdaa marka yani ashadda tacaahudan minhu shay yani uu kaga ila ka ilaalin badan yahay labada ragcadood shay uu ka ilaalin badan yahay ma jirin labada ragcadood siduu ilaalin jiray wax kale uma ilaalin jirin weeyaan yani aad buu ugu dadaali jiray sidaa daraaddeed ayaa waktiga uu musaafirka yahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray labadan ragcadood isagoo salaadihii kale sunnayaasha ahaa aanu tukan jirin bu haddana labadan ragcadood tukan jiray waa ilaaliyey aad buu ilaaliyey sidaa daraaddeed ba ahlucilmigu waxay isku khilaafeen ma salaada salaaddaa sunnaha ahee labada ragcadood salaadda subax ka horreeya iyo salaada witrida iyo maa fadli badan markaasuu qoli dhahay waxa fadli badan labada ragcadood khayrun min addunyaa wamaa fiihaa adduunyadii waxa ku dhex jiro mataacu dunyaa iyo labada ragcadood khayr badan yahin rasuulku calayhi salatu wasalaam uu yihi riwaaya kale waxa kuso arortay yihi waxaan ka jecelahay labada ragcadood adduunyada iyo waxa dul saaran baan ka jecelay laakiin waxay yidhahdeen culimmadu salaadaha salaada witridaa rasuulka waajib bay ku ahayd wa min alleyli fatahajat bihi naafilatan laka soo maha markaasuu ka dishay marka xadiidkana waxau tilmaamayaa labada ragcadood ee subaxa ka horeeya fadliga ay leeyihiin xadiidka horena waxau tilmaamay markaa rasuulka calayhi salatu wasalaam inuu khafiifin jiray iyagoo khafiifa markaa uu tukan jiray baab aadaan waxa uu baab u yahay aadaanki aadaanku luqatan waa aliclaam ogeysiis iclaam baa la ydhahdaa waa ogeysiintii weeye wa minhu qawluhu tacaala waadin fi nnaasi bilxaj waadin ogeysii waadin fi nnaasi bilxaj wa qawluhu uma adana muadinu ayatuha alciiru inakum lasaariquun adana muadin yani waa ogeysii waadaanu min allahi warasuulih faadana muadinu baynahum an lacnat llahi cala alظaalimiin marka waa aliclaam sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa aadaankii aliclaamu bidukhuuli lwaqti ogeysiin dadkii la ogeysiinayo waqtigii salaadu inuu soo galay salaadii waajibka ahayd waqtigeedii inuu soo galay oo dadkii la ogeysiinayo bidikrin makhsuusin bidikrin makhsuus dikri gaarana waa lagu ogeysiinaya yani maxaa lagu ogeysiinaya waxaa lagu ogeysiinaya dikri gaar oo waxa weeyaan dee waa alfaada aadaankeen wada naqaano ee allahu akbar allahu akbar ka bilaabanaysa taas baa lagu ogeysiinaya marka aliclaam bidukhuuli waqti salaa salaada waqtigeeda inuu soo galay bidikrin makhsuus waxa dadka lagu ogeysiinaya waa dikri gaara weeyaan oo la sharciyey alfaada aadaanka waxaa la sharciyey sanadii kowaada hijiriyada waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay ka tashadeen dariiqada ay ku garanayaan inuu waqtigu soo galay waqtigii inuu soo galay maxaa lagu maxaa lagu ogaanaya qoloba waxbay yidhaahdeen qoloba waxay yidhahdeen dab aynu shidno oo dabka ha la ogaa markay arkaan dadkii waqtigii inuu soo galay ha la ogaado qolo waxay naaquus baalkan la afuufo aynu markaa samaysano sida markaa nimanka nasaaradoo kale qolo waxbay yidhaahdeen saxaabigii cabdillaahi ibnu zayd la odhan jiray ayaa marka waxa weeyaan ku riyooday aadaankii wuxuu rasuulki ila rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulki ilaahayo waxaan arkay oo aan ku riyooday nin ii yimid oo dhar akhtala xidhan deetna ninkii waa addime alfaadan aadaan ku aqriyay allahu akbar allahu akbar alxasan yacni ninkii meel sare ayuu fuulay masaajidkii yani dushiisa ayuu fuulay dabeetana waa addimay dabeetana wuu soo dhaadhacay dabeetana waa aqimay markaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaad bartaa bilaal bar oo alfaada aadaanka bilaal u sheeg isaga ayaa kaa cod dheere isaga kaa cod dheere cumar khaaabna markii hadalkaa rasuulka loo sheegayay isna wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay rasuulka ilaahay oo ninkaas inta u arkay oo kalena waan arkay marka yani waktigaasaa la sharciyey alfaada aadaanka aadaanka in alfaada noocaasa lagu dhawaaqo oo la aqriyo dikriga maksuuska ah markaasba markaa waa sanadii koowaad hijriyada ayay ahayd riyadana rasuulku waa suga alayh salaatu wasalaam aadaanku waxa uu koobsaday mashaa'istii tawxiidka o dhan isagoo alfaad koobana haddana tawxiidkii buu koobsaday takbiirtu waxay koobsanaysaa wujuud ullah ilaahay jiritaankiisa allahu akbar allahu akbar waa ilaahay weynayntiisa iyo jiritaankiisa ayay ku tusinaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala sifooyin wan wanaagsan uu leeyahay sifaat ljamaal wa nucuut ljalaal inuu ilaahay leeyahayna way ku tusinaysaa allaha weyn subxaanahu wa tacaala shahaadataankii waxay ku tusinayaan ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waxay ku tusinaysaa tawxiidkii khaaliska ahaa ee baraxa tirnaa iyo risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ashhadu an laa ilaaha ila allah waa tawxiidkii ashhadu anna muxamadan rasuulunana waa risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo la qirayo oo la sugayo waxaa kale ee ku jira adducaau ila alfalaax adducaau ila alfalaax yeedhmadan dadka loogu yidhi falaax ilalay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax falaaxaasi wuxuu ku tusinayaa ila almacaadi waljaza in dadkana ay noqonayaan oo aakhiro ay tegayaan oo la abaal marinayo xaya cala asalaa salaaddiibaa dadka loogu yeedhaya salaadii baa loogu yeedhay oo markii risaaladii la qiray ashhadu anna muxamadan rasuulullah waa risaaladii risaaladii nebi maxamed baa halkaa lagu qiray oo lagu sugay marka xaya cala salaa marka la yidhina waa adducaa ila salaa salaadii baa dadka loogu yeedhaya sababta loo xidhiidhiyo labadaasi oo marka risaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam la sugay dabeetana salaadii loogu xijisiiyey waxa weeyaan bay yidhahdeen ahlu cilmigu lianna macrifata wujuudiha min jihatihi laa min jihati alcaql salaada jiritaankeeda waxa lagu ogaaday xagga rasuulka laga ogaaday calayhi salaatu wasalaam oo isagaa dadkii baray caqligu isuguma keeni karayo markii salaada dadka loogu yidho dabadeed waxaa lagu xujisiyey adducaau ila alfalaax falaaxan la sheegayaana waa alfawzu walbaqaa waxa weeyaan fawskii iyo liibaantii weeye waxaana markaa ay ku tusinaysaa arrimihii aakhira bay ku tusinaysaa in dadkani aakhira ay tegayaan oo la soo saarayo oo la abaal marinayo waa la abaal marinaya oo qofka markaas waxa weeyaan falaax iyo najaax la kulmaa waa nin markaa liibaani weeyaan xaya cala xaya cala alfalaax marka saasay u shamlisatay tawxiidkii aqimitaankan la soo celceliyey qad qaamat salaa qad qaamat salaa marka la leeyahayna waa liliclaami bishuruuci fiihaa salaadii in la gelayo oo dadka loogeysiinayo marka aadaanka saasu tawxiidkii uu shamlisa dhammaantii xukunkeedana wuxuu sheekhu raximah llah can anas bni maliki radia allahu canhu qaal umira bilaalun bilaal waxaa la faray an yashfaca alaadaana aadaanka inuu labalabeeyo wa yuutira aliqaamata aqimitaankana inuu mid mid ka dhigo umira bilaalun bilaal waxaa la faray cidda fartay waa rasuulka calayhi salaatu wassalaam saxaabigu hadduu yidhaahdo umira ama umirna ama nuhiina micnaheedu waxa weeye cidda fartay ama u diiday waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xukmu rafci bay ahlucilmigu odhan jireen xukmu rafci buu leeyahy umira bilaal yani micnaheedu wuxuu ka dhigan yahay iyadoo la yidhi amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bilaalan an yashfaca alaadaan rasuulku bilaal wuxuu faray an yashfaca alaadaan aadaanka inuu labalabeeyo shafci ka dhigo tira wada socotaa yani tiro aan kala dhinnayn tiro aan kala dhinnayn shafcigu waa tirada aan kala dhinnayn allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah yani waa tiro aan kala dhinnayn wayuutira aliqaamata aqimitaankiina inuu witriyeeyo oo mid mid uu ka dhigo ayaa la firay yaa la faray xadiidkan laba arrimood labadaba waa ina tusinaya arrinka koowaad waxa weeyaan xukunka aadaanku uu leeyahay xukunkiisu waa waajibun cala alkifaaya cala alqowli alraajix min aqwaali ahli ilcilm waxa weeyi waa fardu kifaaya oo dadka qaar ka mid a hadday ku qumaan waajibkaasi dadka kale waa ka dhacayaa ahlucilmiga qaar ka mida waxay yidhahdeen waa sunne laakiin saas saxiixii sawaabkii waxa weeye inay waajib tahay adilo fara badan baana u daliila xadiidkan waa u daliil umira bilaalun an yashfaca alaadaan waalmru yaqtadi alwujuub amarkuna waajib buu keensadaa waxa kale ee ka mida rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa daa'imay lamana soo rarin isagoo aadaanka ka tegey isagoo oo musaafira iyo isagoo aan musaafiraan ahayn labadaba markuu reerkiisii joogo iyo magaaladiisii iyo markuu musaafirka yahay intaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu tegin in laga tagana ka markaasi muu farin sidoo kale tegitaanka laga tagana muu ruqsaynin calayhi salaatu wasalaam shayga caynkaasina waxau ka mid yahay baa waxyaabaha waajibaadka ah waxa kale ee ka mida rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka uu duulayo ee dagaalka uu qaadayo waxau ku wuxuu daldegi marka cidda uu dagaal ku qaadayo duleedkeeda ayuu degi jiray dabeetana waxa uu fiirin jiray aadaanka bayna aadaan laga dhex aadaamayo aadaan ku dhegaysan jiray haddii aan aadaan markaa uu ka maqli waayo dagaalku waa ku qaadi jiray haddii aadaanku maqli waayo dagaalku ku qaadi jiray marka waxay kutusinaysaa inay tahay min akbari shacaa'ir alislaam shacaa'irta islaamka kuwooda waaweyn inay ka mid tahay oo marka la maqlo aadaankii in dadkaasi dhiiggoodii marka xaaraan noqonay oo dad muslimiin ay yihiin hadda aadaanba laga maqli waayo meeshaasina dee dhiiggoodi markaa yani xaaraan ma noqonayo kaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaal ku qaaday waa min akbari shacaa'ir alislaam shacaa'irta islaamka kuwooda ugu waaweyn ayaa ay ku jirtaa waxaa kale ka mid a adiladina tusanaya inay waajib tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam niman dhalinyaraabaa u yimid deetana mudday la joogeen malik bnu xuwayris markaa saxaabigii la odhan jiray baa ka mid ahaa markay muddadii la joogeen waxay ka barteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinkii iyo cilmigii markaa markuu arkay buu yidhi saxaabigii inaanu reerahaygii jecel nahay ooanu doonayno inaanu ehelkayga ku noqonno rasuulku waama bixiyey calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu faray markay salaadda waktigeeday soo gaadho inay addimaan wuxu uhi salluu salaata kada fii xiini kada salaada hiblaayo waktigaasi tukada salluu salaata kada fii xiini kada salaada hiblaayo waktigaa tukada marka ay salaadu soo xaadirto waktigeediina falyu'adin axadukum midkiin ha addimo midkiin ha addimo walya'ummakum akarukum qur'aana kiidinku xifdiga badanee qur-aanka hayana kaasina ha idin tukiyo wuu faray rasuulku calayhi salaatu wasalaam adilo fara badanoo kalena waa jirtaa sidaa daraaddeed baa ibnu lmundir wuxuu yidhi فالآذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر آذانك يا أقيمتانك وواجب وعواجب كين جمع كستا أما مسافرين أما مركز حاضرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالآذان وأمره على الفرض آذانك أي فري أمر بلال أمر كيسن واجب كتسن إياه saasaka rasuulku wuxuu furay calayhi salaatu wasalaam abaa maxduura inuu markaasi maka u ka addimo bilaalna inuu addimo ayuu faray dhammaantood waxay ku tusinaysaa aadaan buu yidhi marka hadalkaa sheekha inuu yar fiirsano markuu leeyahay calaa kulli jamaacatin fi lxadari waasafar halkaa waxay noga soo baxaysaa aadaanka marka nidhi waa waajib waana waajib kifaa'iya ma jamac kasta waajib buu ku yahay jamac walba wawaajib buu ku yahay mise waxa weeyaan aadaankii meesha haddaan la maqlo dadkii kale waa ka dhacaya kalaamka sheekha markaad u fiirsatiin jamac walba gaarkiisu waajib weyn addimaan imka innaga maalan halkeennan oo kale jamaceennan masaajidkeennan iyo jamaceennan waa inu addimaan innagoo maqlana masaajidkii nagu dhow inagu xiga aadaankiisi waayo kaasina waa jamac adiguna jamac waa ta yacni jamac walba gaarkiisu waajib ugu yahay inay addimaan hadday yihiin musaafiriin iyo hadday yihiin xaadiruun musaafiriin aynay ahayn yani kaas waa qowl ay leeyihin ahlucilmigu qowl kalaa jira oo tilmaamaya isagu marka waxa weeyaan haddii meel laga addimo qarya hal yani aadaanka dadkay wada maqlaan fardu kifaayihii waa soo xasilaya marka xukunkii aadaanku saas buu noqonaya masalada labaad ee xadiidku uu tilmaamaya waxa weeye in aadaanka laba laba laga dhigayo aqimitaankiina mid mid laga dhigayo sababtuna waxa weeye xikmadda ku jirtaa aadaanka waxaa la ogeysiinayaa dadka maqan baa la ogeysiinayaa salaadda waqtigeeda inay soo gashay si markaa uu u gaadho waa loogu celcelinaya aqimitaankuna dadkan jooga baa la ogeysiinaya masaajidka dhexdiisa salaadda in loo kacayo iyagana markaa hal yani in mid mid laga dhigaa ku filan maadaama salaadiiba loo kacayo waay aadaankana waa la tartiibinayaa si dadka ay u maqlaan oo la dedejin maayo aqimitaankiina waa la dedejinayaa waxaana lagu celcelinayaa oo keliya qad qaamat isalaa alfaadda aadaanka haddaba aadaanka alfaaddiisa waxaa soo aroortay laba siyood yani saddex siyood baa soo aroortay laakiin labun baa si wanaagsan u saxiix wa kelimaadka marka la tiriyo takbir aadaanka sagaal iyo toban kelmadood iyo shan iyo toban kelmadood markuu shan iyo tobanka yahay waa aadaankan aynu adinno inagu ee macruufka ah haddaad tirisid takbiirta waa afar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbiirtaas waa afar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah halkaasina waa imsa waa afar afar iyo afar sideed xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax afartaana sideed uge labayo toban allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah saddexdaana uge shan iyo toban waa shan iyo toban kelmadood waana addimitaanka inagu aynu addinno waa min sagaal iyo tobanna waa noqdaa sagaal iyo tobanku waxay ka soo baxayaan shan iyo tobankaasuba waxaa loo geenaya afar maxay noqonaya markaa sagaal iyo toban afartaas waxay ka soo baxaysaa ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah halkaas waxay ahayd markaa laba laba jeer ma lagu celinaya ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah waa afar ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah marka shahaadateynkii unbaa waxaa ka soo baxay sideed soo ma yani shahaadataynkii afartii iyo afarka loo geeyay mana sideed ahayn marka ama sideed daawayaan sideed bay noqonaya marka muadinku markuu adimayo mar kor buu qaadaya ashhadu an laa ilaaha ila allah kor buu qaaday haddana wuu ku celinaya kor isagoo qaaday ashhadu an laa ilaaha ila allah labu kor qaaday labana hoos buu dhigayaayo dadka ma maqashiinayo isagu ma ismaqashiinaya ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha haddana kor buu qaaday ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah haddana labadaasoo kaleo haddana hoosu dhiganaya tarjiic baa la yidhaahdaa marka intaasuba soo casishay marka shahaadataynkii afarta ahaa unbay afar kale ku biireen sideed bay noqotay marka halkaas waxaa ka soo baxaya sagaal iyo toban kelmadood marka sagaal iyo tobanna way noqo way noqotaa shan iyo tobanna way noqotaa marka shan iyo tobanka tahay waa aadaankan aynu naqaano inagu markan kalena mu'adinku unbaa shahaadataynkii kordhinaya oo hoos buu dhiganayaa un hoos buu u dhigaya ya a ya a sax marka yani taas waa taa aqiimitaankuna yani sida toddobiyi toban u mar noqonay waa sidii adimid sidii loo adimayo kalon ba loo aqimay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamed rasuulullah ashhadu anna muxamed rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalax xaya cala alfalax qad qaamat asalaa qad qaamat asalaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah maxaa soo kordhay yani sidii loo adimay maxaa lagu kordhiyo shan iyo tobankii kelmadood ee adimitaanka bu waxa lagu kordhiyey un qad qaamat asalaa qad qaamat asalaa labadaasu shan iyo tobankii ugeey maxay noqonayaan toddobiyo toban toddobiyo toban kelmadood xoogaa way ku noqonaysaa markan kalena waxay noqonaysaa bal hala tiriyo shan iyo toban noqonaysa malaha aqiimitaankeena caadiga allahu akbar allahu akbar waa laba ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamada rasuulullah waa laba afar soo maha xaya cala asalaa xaya cala alfalaax lix qad qaamat asalaa qad qaamat asalaa sideed allahu akbar allahu akbar toban laa ilaha illa allah maxay noqotay koob iyo toban koob iyo tobankaas saas noqonaysa oo sidii markaa iminka aqina labadaa kayfiyadood baa iyagana soo arooray oo rasuulka ka sugnaaday calayhi asalaatu wassalaam aadaanka wax lagu ziyaadinayaa ma jirto intaa aynu naqaano wax aan ahayn oo lagu zi- wax lagu ziyaadinayaa oo lagu darayaa ma jirto mashruucna maaha ilaa laba meelood mooyaane laba meelood ba wax lagu dari karaa meesha kooda waxawaya salaada subax aadaanka salaada subax salaada subax laba laba aadaan buu leeyahy midi waa sida xadiiskii noo soo soctayna arki doona insha allahu tacaala intayna salaada subax waktigeeda soo gelin aadaan baa ka horeeya halka daakiraadda inagu aynu dhaahno waa wakti aadaan weeyaan waa aadaanka hore aadaanka dambe wuxuu kuu sheegayaa inay salaada waktigeedu soo galay kii markaa waxa weeyaan suxuuranaya ee doonaya inuu soomo waa dhammaatay suxuurtiisa waktigaasi kii salaadii tahajudka tukanaya sidaasoo kale salaadii subax baa taagan weeyaan laakiin ka hore aadaanka hore qofkii hurdayna waa lagu toosinaya waxuu leeyahay toosu salaaduu diyaargarow kii salaadii tahajudka tukanayeyna salaaddii baa soo dhowaatay ee witridii iyo dee salaaddu soo gebagabe kii suxuuranayeyna waktigii salaadda waa soo dhowdahaye cuntada markaa u toosoo cun weeyaan oo hore u cun marka aadaankaasi hore ayaa lagu darayaa asalaatu khayru min annawm asalaatu khayru min annawm waxaa u daliila xadiidu abi maxduura wuxuu yihi nabigaan u addimi jiray calayhi salaatu wasalaam mu'adiniinta rasuulka ayuu ka mid ahaa waxaana odhan jiray buu yihi fii aadaani alfajri alwal aadaanka hore ee subax waxaan odhan jiray markaan idhahdo xaya cala alfa xaya cala alfalaax markaan idhaahdo waxaan odhan jiray alsalaatu khayrun min annawm alsalaatu khayrun min annawm allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah xadiiska saxiix abu daawuud buu ku jira marka aadaanka hore lagu ahlucilmi qaar ka mid a aadaanka dambea lagu darayaa bay yidhaahdeen laakiin sidaa saxiix aadaanka hore lagu darayaa wey taasi waa mid mawdica waxaa lagu ziyaadanaya alsalaatu khayru min annawm meesha labaad ee wax lagu dari kara aadaanku waxa weeyaan marku roobku uu da-ayo ama dhaxan fara badan ay jirto dhaxan badan markay jirto ama markuu roobku da-ayo ayaa qofku markuu yidhaahdo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markuu yidhaahdo ayuu wuxuu ku xujisiinayaa salluu fii rixaalikum ama alaa salluu fii rixaalikum ama waman qacda falaa xaraj micnaheedu waxa weeye roob baa da-aya salluu fii rixaalikum guryihiinna iskaga tukada guryihiinna iskaga tukada ama waman qacda falaa xaraj qofka iska jooga ee masaajidkii iman waaya wax dhibaataa male wax dembi yani ma laha adilo fara badan baa daliil u ah marka waxaa u daliila xadiid ibnu xadiidu camr ibnu aws wuxuu yidhi waxa i warramay rajulu min haqiif annahu samica munaadi nabiyi sala alla ly slam wuxuu maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam mu'adinkiisii oo addimaya habeen roob u da-ayo safarna lagu jiro deetana waxau yidhi xaya cala asalaa xaya cala alfalaax salluu fii rixaalikum salluu fii rixaalikum sidaas markaa yidhi nasaa-i baa soo saaray bisanadin saxiix yani guryihiina iskaga tukada sidaasoo kale saxaabig markaa saxaabada ka mid a abu nucaym ibnu haban filaya ayaa waxau yidhi habeen baraf badan u dhacay ayaan waxaa maqlay mu'adinku addimaya baraf baa dhacay buu yani qaw badan baa dhacay aniguna go-aygii baan huwanaa iyo markaa wixii huwanaa ama bustihii ayaan hoosta kaga jiray buu yidhi markaasaan taminiyo islamu idin yidhaahdo guryihiina iskaga tukada deetana waxaan maqlay isagoo leh salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukada isagoo leh yani waa muadinkii ma garanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa waa taas waa mid ibnu cabbaas waxaa laga wariyay sida abu daawud uu soo saaray ibnu cabbaas radia allahu canhu muadinkiisii wuxuu ku yidhi cabdillahi bn cabbaas habeen maalin maalin roobudaay weliba jimcay ahayd maalin jimcoo roobudaay ayaa waxa uu ku yidhi muadinkii idaa qulta ashhadu ana muxamadan rasuulu llah marka tira ashhadu anna muxamadan rasuula marka tidhaahdid falaa taqul xaya cala asalaa xaya cala asalaa ha odhan maxaa tidhaahdaa qul salluu fii buyuutikum dadow guryihiina ku tukada dheh salluu fii buyuutikum dabeetana hadalkaa markuu mu'adinka yidhi dadkii waxaad moodaa inay inkireen waxay waxaan markaa lagu daray maanta aadaankii way garanba waaye ibnu cabbaas dabeetana wuxuu yihi qad facala daa man huwa khayrun minii arrinkan aad arkaysiin waxa sameeyey mid aniga iga khayr badan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa sameeyey marka waxba ha inkirin oo yani haddiidaan garanaynin rasuulka calayhi salaam ayaa sameeyey oo markaa caynkaa hadalkaasi yidhi marka halkee baa la gelinaya asalaatu salluu fi rixaalikum ama salluu fi rixaal waxay halkee bay gelaysaa laba meelood saddexna waa la yidhi saddex meelood baa gelaysaa in marka xaya cala asalaa xaya cala alfalaax la yidhaahdo in lagu daro la yidhaahdo salluu fii rixaalikum ama salluu fi rixaal in marka aadaankaba la dhammaystiro ee laa ilaha ila allah la yidhahdo ugu dambaysa in la yidhahdo salluu fii rixaalikum in lagaba tagaba xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalax labadaba laga tago oo halkii halkaasi geli lahayd un la yidhaahdo salluu fii buyuutikum ama salluu fii rixaalikum saddexdaasiba waa soo arooreen laakiin ta ugu saxeexsani waxa weeye axaadiida ugu saxeexsani ama u badan yahin axaadiida waxa weeyaan marka xaya cala alfalaax uu mu'adinku yidhaahdo inuu odhanayo salluu fii rixaalikum taas baa ugu saxeexsan taas markaa waa labada meelood ba ziyaadadu ay gelaysaa ya laba jeer haddaba waxaa jirtaa alfaadda aadaanka in la ilaaliyo waa muhim alfaadda aadaanka inaan sheegnay qofka addimaya inuu ilaaliyaa waa muhiim wey inuu ka ilaaliyo khata iyo gaf marka waxaa ka mid a gafka ka dhaca mu'adiniinta hamzada ashhad u horeysa in markaasi ay madaan mad buu saaraya ashhadu ashhadu marka halkan waxa ka soo baxay istifhaam ashhadu ashhadu waa waxaan qirayaa wey micnuu isbedelaya micnu wuxuu aha ashhadu waxaan qirayaa iminkana waxay noqotay istifhaam ashhadu ma waxa ma waxaan qirayaa wey marka qalad baa la ka soo baxaya ashhadu buu odhanaya marka waxaa kale ka mid a akbar allahu akbar akbarta ba'da inay madaan dhanaa allahu akbar ba'dii buu madaya halkaana qalad baa ka soo baxaya waa akbaar wuxuu noqonayaa micnaheedu jamcu kabar kabarkuna waxa weeye aabal abalkuna waa maxay waa durbaanka la garaaco ayuu noqonaya marka waa yani waa khatar yani waa kufri bay ku dhawaanaysaa waxaa kale ka mid a inay dadka qaar ka mid ay ku istaagaan laa ilaaha laa ilaaha haddana wuxuu bilaabaya ila allah iyaduna waa lafdi kufriya laa ilaaha u istaagaya ila allah waa qalad xaya cala asalaa waxaa u dambaysa ta taada wax lagu dhawaaqay marka lagu istaagayo haa marka lagu dhawaaqay taadaas waxa lagu dhawaaq taadaas marka lagu istaagayo taada marka lagu istaagayo waxaa lagu dhawaaqayaa ha xaya cala asalaa ha baa markaa la gaadhsiinaya xaya cala asalaa hadduu yidhaahdo asalaa oona ha'da una gaadhin waa qalad iyaduna oo wuxuu noqonaya micnaheedu ducaaun ila annaar dadkii buu dab naarta ugu yeedhaya sayaslaa naaran daata lahab sayaslaa naaran daata lahab markaa salaa yani waa waa qalad weeyaan waa ducaa marka lafdiga haddaad ilaalinin macnaha isbedelaya macne hadduu isbedelana de waa waa khatar weeyaan halkii dadka salaada loogu yidhaha dad naar ugu yidhi ka waran soo khatar maa marka lafdiga waa la ilaalinaya xaya cala asalaah ha'da waad gaadhaysa dadkii qaar ka mid a halkaa hada xa bay ku bedelaan iyadana waa qalad marka adu warmaa nocaas marka qofku wax wanaagsan inuu aadaankii maaragtay uu ilaaliyo عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال وحل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي بان أؤمن وهو في, في قبة له حمراء سوى كسر المركاسي تانده قبة له تانده أوليها حمراء عس يعني هو تانده مركاوي يعني ومن أدم لقسمه هرق تانده هرق بلقسمه qaala fakharaja bilaalun biwadu'in bilaal baa weyse la soo baxay oo keenay fa min naadicin dadkii waxaa ka mid ahaa mid rusheeya oo markaa biyihii gaadha rusheenka gaadha wa min naa'ilin waxaa kale ka mid ahaa mid biyihii wax ka soo gaadha yacni biyaha yaraa midna biyihii buu wax ka soo gaadhay midna biyihii ma soo gaadhin kii soo gaadhay buu markaa biyaha gacanta ku qaatay buu markaas kaga rusheeyey famin naadicin mid isku rusheeya baa ka mida wa naa'ilin iyo mid biyihii wax ka soo gaadhay qaala wuxu uhi fakharaja annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baa soo baxay calayhi xullatun xamraa isagoo xidhan jubbad cas yacni go iyo go miduu guntan yahay iyo miduu huwan yahay oo cas casaan barax tiran laakiin maaha casaan marka waxay aan barax tirnayn khuduud wuxuu leeyahay markaa aan casaanaan ahayn sida ibnuqayim uu sheegaya raximah llah kaannii anduru waxaabad moodaa inaan eegayo ilaa bayaadi saaqayhi yani wuu soo watay kaannii waxaabad moodaa inaan fiirinayo kaannii anduru ilaa bayaadi saaqayhi yani saaq waa halkaa xoogga xooggiisa caddaankiisa ayaad moodaa inaan eegayo qaala fatawada'a waa weysaystay waadana bilaalun bilaalna waa dimay qaala fajacaltu waxaan gudagalay atatabbacu faahu afkiisa inaan raacraaco haahunaa wa haahunaa xaggaa iyo xaggaas yaquulu yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix wuxuu leeyahay bilaal xaya cala asalaa xaya cala alfalaax ayuu leeyahy yani dhinac kolba dhinac buu eegayaayo xaya cala sala alfalax buu leeyahy uma rukizat lahu waxaa loo taagay canazatun eebo canaza waa eebadii weeyaan waa waran yar weeye rumxun qasiir afka horena waxaa kaga jira bir yaroo xadiida marka waa ul yaroo rasuulkuna waa qaadan jira alay slam fawaaid ku jirana waa ninka xagga hore kusoo sheegnay marka canazadii buu hortiisaa ka taagtay uma rukisat lahu canaza waxaa loo taagay eebadii fataqadama waa hormaray wasalla duhra ragcatayn marka musaafiriin bay ahayn ma garanaysa fasalla duhra duhra ayuu tukaday ragcatayni laba ragcadood uma lam yazal kamuu zuulin yusallii inuu tukado ragcatayn laba ragcadood inuu tukado kamuu zuulin xataa rajaca ila almadiina ilaa uu madiine ku soo noqday ilan musaafir buu ahaaye intii safarka ku jiray oo dhanba laba ragcadood buu tukanay markaa madiine markuusu noqdayna waa dhamaystiray xadiidkanna aadaankii uu sheegayaa waxa uu sheegaya markaa dhowr arrimood oo aadaanka ka mid laba arrimood had bay kusoo ururaysaa ninka mu-adinka waxyaabaha looga baahan yahay marka qayb ka mid ayuu sheegay iyo waktiyada markaa qofkii musaafirka ahaa inuu markaa addimayo iyadan qofkii safar ku jira marka sidaynu hore soo sheegnay musa dadkii musaafiriinta ahaa jamcii musaafiriinta ahaa iyo jamcii aan musaafiriinta aan ahaynay joogay intaba waa addimayaan inay addamana waa laga doonaya waa o salaadaha ma kala jamcinayo salaadaha ma kala jamcinayo ninkii musaafirka marku duhurkii casrkii jamcinayo ama maqribkii ceshiyuu isku geynayo jamca taqdiim ama jamcu taakhiir waxa uu samaynaya aadaan keliya iyo laba aqiimitaan yani waa adimayaa waa aqiimayaa dabeetana duhur buu tukanaya oo laba ragcadooda maalan dabeetana wuu aqiimaya markuu dhameeyo casr buu tukanaya siduu rasuulku sameeyey alayhi salaatu wasalaam carafay musdelifa carafa markuu tegey xajkii duhurkii casarkii waa jimciyey biaadaan wa iqaamatayn aadaan iyo laba aqiimitaan markuu musdelifo yimidna wuxuu jamciyey maqribkii ceshihii jamcu taakhiirin ayuu jamciyey biaadaanin wa iqaamatayni markuu maqribkii waktigii soo markuu yimid musdelifa waktigii salaadda cishaay meelahaas bay ahayd wuu adimay waa la aqiimay laba ragcadood saddex ragcadood maqrib ayuu tukaday deetna waa la aqiimay laba ragcadood ceshihii ayuu tukaday marka waa mashruuc taas ayada qofkii salaadda ay ka tagtay salaadda haddii qofka ay ka tagtana iyadana sidaasoo kale waa adimaya haddii salaad salaad keliya hadday kaa tagto iyo haddii salaadood badan ay kaa tagaan haddii salaad keliya ay kaa tagtana da waad adimi waad aqiimi haddii ay salaado badan ay kaa tagtana aadaan keliyana waad la iman doontaa iyo aqiimitaan maalan saddex salaadood ba kaa tegey hal aadaan baad la iman doontaa kuwa kalena waad aqiimi doontaa sidaasoo kale qofka hadduu keligii tukanayana waa mashruuc yani waa u sunna fii xaqihi aadaanka iyo aqiimitaankii welibana qofku markuu meel banaan uu joogo cidina ina deganayn waxaa rasuulka sunaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi salla khalfahu min junuudi illahi maa laa yuraa tarafaah rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam إda kana الrajul bardi qiyin faxaanat الsalaa dhul banaan oo gerigo-an qofku marku joogo salaadda waktigeeda inuu soo gaadho ha weysaysto hadduu biyo waayo falyatayamam ha gebagabaysto fain aqaama sallaa macahu malakaa hadduu aqiimo aqiimitanka markaa dee inta ku dhowba maqlaysa ma garanaysa hadduu aqiimo waxaa la tukanayaa labadiisii malag ee la socday wain adana waaqaam sallaa khalfahu min junuudi illaahi maa laa yuraa tarafaah hadduu addimo adan kor buu qaadaya hadduu addimo oo uu aqiimo waxaa gadaashiisa ku tukanayaa min junuudi illaah junuudda ilaahay wax labadiisa daraf aan laga arkayno ciidda ka badan dad yani aada u fara badan baa ku daba tukanaya saas buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam nin adhi ilaalinayo rasuulku soo baxay horta sawt uu maqlay dhawaq qof addimaya ayuu maqlay ashhadu an laa ilaha illa allah cala alfitra saasaan filaynu ahaa yani xadiidka markaa rasuulku marku alayhi salatu wasalaam aadaankii uu maqlay uu ajiibay dabeetana wuxuu yihi ninkaa addimaya waa nin adhiga ilaalinaya wey saxaabigu wuxu yihi waana soo egnayo waxaan aragnay waaba nin adhi jira weeyaan nin adhi jira wey waa adhi ilaalin taasi markaa waa mid arrinka labada xadiidku tilmaamaya waxa weeyaan mu'adinka aadaabta laga doonayo qayb ka mid oo xadiidka sheegay haddaynu markaa waxyaaba qaar ka mid aan sheegno mu'adinka waxaa laga doonaya markuu addimayo inuu daahir ahaado leanna waa dikrigii ilahay dikrigi ilahina waxaa lala imanayaa inuu qofku isagoo daahir oo weyse qaba inuu la yimaado markaa waxa weya la doonaya markuu addimayo isagoo taagan waa inuu addimaa saas daraaddeed bay ibnu mudri wuxu yihi culimadu waxay ku ijmaaceen ana alqiima fi laadaani sunna in marka qofku addimayo inuu istaagaa inay sunno tahay haddii meel sare la fuuli karayo oo meel sare qofkuu fuulayo waa sida wanaagsan masaajidka dushiisa oo kale inkastoo iminka microfonaba ay jiraan qiblada inuu qaabilaa waa sunna weeye laga doonayo sawdka waa inuu kor u qaadaa si dadku ay u maqlaan dhagaha waa inuu faraha geliyaa sida xadiiska inoogu taalla midig iyo bidixi buu markaasi yani marka hore midigtuu dayman doonaa markuu leeyahy xaya cala asalaa midigtuu fiirinaya xaya cala asalaa midigtuu eegaya bidixuu eegaya markuu leeya xaya cala alfalaax bidixdu fiirinaya laakiin wareegi maayo oo laabtiisa wareejin maayo qoorta madaxunbuu wareejinayaa uun waa inuu qofku muadinkii waktiga ugu horreeya walaaliyaa waayo bilaaw waxa markaasi soo aroortay markii samada bartankeeda ka zuushay ugu horraysa salaada duhur inuu addimi jiray cid unbuu sugi jirina waa addimi jiray muu aqiimi jirin ilaa uu rasuulku soo baxo calayhi salaatu wasalaam marka waa aadaabta laga doonaya yani qofka muadinka xadiidkaa soo socdaa ayna ka bilowna in sha allah wsala allahu calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbi ajmaciin